maaryaha guud ee dekedaha somalilan siciid xasan cabdilaahi ayaa sheegay in ay sare u kacday tirada maraakiibta kusoo xiranaysa dekeda magaalada berbera intii ka dambeysay furitaanka dekeda cusub waxaanu xusay in markii ugu horreysay ay kusoo xidheen dekeda maraakiibta aadka u waaweyn khadar maxamed cakuleh ayuuna u waramay
wax badan baa runtii isbedelay waxa u muhiimsanaa ugu weynaa wuxuu ahaa container terminalka iyo daraafka badda oo la dheereeyey taa macnaheedu waxa weeye waxa iman kara maraakiibtii waaweyneyd runtii waxaa isbedelay waxaa noo yimi maraakiib waaweyn oo konteynerada qaada konteyneradii imanayana way soo bateen waxa kaloo iyaguna markii ama daraafka ama dhiibka badda dheereyna waxaa noo yimi maraakiib badan oo sida konton kun oo mitirtan oo qamadiya oo u socota dalka etoobiya taasoo aanay awal iman karayn maraakiibtaa waaweyne markaa run ahaan guud ahaan dekeda wax weyn ayaa iska bedelay waana la socotaa in lix boqoloo kalena lagu darayo insha allah bismillahi kariim waxa hadhay intii technicalka ahayd lixdaa boqolna waxa la bilaabi doonaa bisha labayo tobnaad haddii ilaah yidhaa
maraya marka la eego dadka matalan fahmi karaya badeecadihii ama gaadiidkii badda kusoo xidhanayay ama kororka qiyaasto maraakiibta adeegay fulinaysa iyo imika maxaad u qiyaasi lahaa runtii waxaan u qiyaasi lahaa terminaalkan cusub ee la sameeyey wuxuu qaadayaa sanadkii afar boqol iyo konton kun ilaa shan boqol oo kun oo container markii horena waxaanu handhaalgelayn jirnay boqol iyo konton kun sanadkii waxaananu rajeynaynaa iminka maadaama barxad ku filan konteynerada aanu hayno iyo general cargogaba run ahaantii shaqadii oo fududaatay kuyugii oo yaraaday isbedel weyn oo run ahaantii la dareemi karayo ayaa kusoo kordhay waxaananu rajeynaynaa insha allahu marka etoobiya korodhoorka uu furmo inaanu qaadi karayno boqolkiiba afartan kaargooga etoobiya u socda marka lixda boqolee kale lagu darana terminaalku wuxuu handhalgarayn karaa laba milyan oo conteyner sanadkii insha allah taasina waxay kutusaysaa inuu isbedel weyn uu ku yimi dekeda berbera iyadoo locationkii ku taalaana u yahay location muhiima taasoo ana weli bilaabin taraa sanadkii in conteynerada halkan laga qaybiyo matalan ilaa firosoonkiiba iyana qoondadeedi socotaa hore waa tii shuruucdoodii loo dhammaystiray golihii hore ay ansixiyeen markaad eegto sawirka guud maxay isu diyaarinaysaa degadu aad eegto ta firosoonka waddadiiyo qaybtii hargeysa ilaa berbere ahayd ay gebagaba ku dhowdeen runtii dekadu waxay isu diyaar garaynaysaa inay u noqoto hab mandaqada geeska africa firosoonka wuu socdaa wadadii waa loo sameeyey yaadkii waa loo sameeyey dhisaankiiba iyadana jirto tandarkii baa la bixin doona haddii ilaaha yidhaahda waxaa kaloo iminka aanu saaka bilownay inaan u xaadhno goobtii ethoobian transportka yaadhkii lagu xareen jiray maadaama magaaladu aanay qaadi karin in baabuurta lagu soo wadaayo yaadhkii baanu maanta insha allahu documentashkiisii dhammaynay iyo xaadhadiisii isagana dhismihiisii la bilaabi doona taa macnaheedu waxa weeye koordekadoo keliya maaha laakiin ilaa kooro dhoorka wajaale inay isku wada xidhnaadaan gaadiidka la fududeeyo dekadu waxay u socotaa inay sabalaay garayso mandaqadoo dhan haddii ilahaydha
kaasi waxau ahaa siciid xasan cabdilaahi maarayaha guud ee dekadaha somalilan oo uu rameeyey khadar maxamed akule